dad iskugu jira caruur iyo dad waayeel ayaa sanadihii lasoo dhaafay lagu waayay webiga shabeelle ee dhexmara bartamaha magaalada beledwanaag markii ay ku dhaceen dadka waayeelka iyo caruurta ayaa inta badan webiga shabeelle u qaadaa xiliyada ay ku dabaalanayaan iyo inta badan xiliyada ay dhacaan fatahaadda uu geysto webiga shabeelle raaxe axmed maxamed iyo cabdiqaadir bedel maxamed ayaa ka mid ah dadka caruurtooda ku waaya kuwaasoo ilaa hadda lagu laayahay nolol iyo geri sida ay radio beello u sheegeen daqiiqada ka horaan waay oo maxaan dhahay ilmu gaclii soo wado ilmahano iyo hayna waxaa la yidhaha cunugii ma joogo wuuwo ku jira sidaan ku cararnay wuuwo ku tagnay labay noqdeen labadii cunug waa la waay mid yar aydha intoo ku jira si wuuwu ag taagnay loo qasay wuu loo qasay ilaa laba cusbuuc wuugaa la ag fadhi ilaa hadda heebtiisa lama haayo ilaa hadda dhimarkayga maba joogo cir dhul meel aan jiro waaba isgara waaba aniga wixii mudda ilaahay iyo dariskii iyo wixii dadoo yimaado ama maskaxda ii deji oo ii wacdiyey wax ii sheeg sheegay hadda waa iska deganahay ilaa hadda laakiin dhaqdhaqaaq mu sameeyo uul shaqabaa iska haystay hadda wax ma qabto guriga la iska fadhiyaa hadda ka hor gabar baa ceel iiga dhacday oo laba jir ah kii labaad waa sagaal isagaa kee inta kale dara waxna shuban bay ku dhinteen waxna jadeec bay ku dhinteen waxna waa iska xanuunsanaya way dhinteen cunugii sagaalaad waa asaga aniga waxaan jiri baadiyo baadiyo aan jiri kadib markaa maaragtay aan ilmaha marka ani aan imaado ilmaha markaa waxaan sii jiri waxyaalan sii jiri ninac ahaado jalaato ahaato malmalaada ahaato waxbaan sii jirin markaa imaaday kadibaa markaa cunugii halkii labay ahaayeen iyo mid yar hal nimaa meesha aan ku arkay markaan arkaa waxaan dhahaa cunugii kale aaway kii kaleaan weydiiy wuxuu yidhi cunugii kale intuu ku jiraa waa intee wa osoobaa cunugii wiwa ku tilmaamay marka kolley murugo fara badan qof oo maaragtay oo saaka ka tagto soo noqoto oo waystaas kolley murugo badan ayaa uu leeyahay kolley murugo badan gash kolley inkastoo xag ilaahay ay ka socoto intaasaa horta xoogo ugu cuslaay murugtaasaa xooga aan soo wajahday kadibaa marka cunugii ilaa iyo asbuuc ayaa raadis la galay ilaa iyo baadiyaal ilaa iyo luuqjolow intaas dhan waa la tagay doomanaa la qaata xataa waa cunugii midna waa la helay midna waa la waay kii kale haddana maxoogo adag weli murugtii annaga lama sii deyni cunug oo maaragtay oo hadduu dhinta oo duugays oo haddii duugays oo fiicnaa leh cunug wuu ku maqan koley waa xanuun badan tahay murugteeda murug badan ana haysi ilaa haddana waa murugta waa waana haysaa raaxe axmed maxamed iyo cabdiqaadir bedel maxamed ayaa waalidiinta kale ku booriyey inay markasta ka warqabaan caruurtooda islamarkaana ay ka ilaashadaan webiga shabeelle fariinta waxaan u dirayaa horta annaga masiibada waa nagu dhacday dad badanna waa way ku dhaceen ilaa hadda maarata u dambeysay oo duq meeshaan ku dhacday oo ayana asbuuc la waay kadibaa meesha ayadana laga helay waa waxaa waay murugo aad aad xanuun badan waa marka waxaan u sheegayaa bulshada oo webiga hareeraheeda degan waa inay ilmaha ma aragtay ay qabsadaan ilaaliyaan baylah ay ka dhigin inay caruurtooda ilaalsadaan ani amarkaa ilaah baa igu qas ilaah baa ii gartay inay ayagana taxadiraanoo caruurtooda ilaalsadaano oo derbi adagna noola dhigo inkastoo webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne biyihiisa ay ku tiirsan yihiin inta badan bulshada haddana mararka qaarkood waxay ku waayaan dad ay jecel yihiin